sheekh xasan daahir aweys oo ka tirsanaa ururka al-shabaab dhowaana lagu qabtay gobolka galguduud kadib markii uu ka soo baxsaday magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu ku jiraa gacanta ciidamada nabad sugada dowladda soomaaliya shaqaaqo ayaa habeennimadii xalay ahayd waxa ay ka dhacday xarunta nabad sugidda ee ku dhow isgooska fiyaat kadib markii odayaashii la socday sheekh xasan daahir aweys ay isku dayeen inay ciidamada nabad sugidda ka hor istaagaan in sheeqa si gaara loo xiro haddaba khadka teleefoonka ee magaalada muqdisho ayaa waxaa kula xiriiray mahad maxamed salaad oo ka mid a xildhibaanada muqdisho ku soo dhoweeyey xasan daahir aweys waxaa la weydiiyey siday wax u dhaceen waxa dhaca kolley waxay ahayd siaad la socoto ninkan degmada cadaad ayaa laga soo waday ballan lasoo qaaday ayaa jirto raggii odayaasha ahay ee loo diray ninkan odaga iyo xukuumadda ee ka dhexeeyey ballantaas waxay ninkan odaga in lasoo dhawey doono la karaamay doono meelna la deji doono uusan ahaan doonin qof xabsi gala sidaas ayaa lagu soo ballamay kadibna markii garoonka ay kasoo degeen toddobadii iyo barkii fiidnimo nimanka odayaasha ahay wada waxaa loo sheegay mas-uul ka socday dowladda in amar lagu bixiyey in ninkan uu dawladdu kala wareegto eeiyaguna ay iska hoyaadaan kadibna odayaashii dhaqanka ee markii hore loo diray ninkan odagaa waxay yidhaahdeen annagu kumaanan ballansanayn xukuumadda sidaas waxaan doonaynaa mas-uuliyiinta kale dowladda in naloo keeno kadibna waxaa yimid wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka gaashaandhigga fadhigii la qaatayna waxay ku sheegeen mas-uuliyiintaasu in amarkaas amar dawladeed uu yahay ninkaana gacantooda lagu wareejiyo kadibna odayaashu waxay u sheegeen ballantii markii hore ee la doonayay ninkan ay la galeen xukuumadda inay ka gedisneed sidaas sidaas geedna maadaama isbedelku xagga xukuumadda uu ka yimid inay doonayaan in asaga iyo raggan odayaasha aha keena intaba ay diyaar u yihiin maadaama ninkan xukuumadda ay soo gudbida in la xiri doono inay uun xabsi isla galaan sidaasna lagu qaado sidaas ayaa looga soo qaada garoonka kadibna waxaa loo geeyey la geeyey hay-adda nabad sugidda dadkii anagu raaco xildhibaanada ah ayaan kamid ahayn nabad sugidda markii la tagana uun waxbaa meeshaas ka dhacay fal aan isleenahay wax badanoo hadda soo kordhiya on ahayn fadqalale inaysan jirin in rag odayaalahoo raggii loo diray ninkan odaga kamid ahaa meeshii dhibaata ay kasoo gaarto dhaawacyo kala gedisan ay kasoo gaaraan dad markii horeba loo dira ninkan inay la soo hadlaan oo ku qanciyaan inuu inta yimaado in ayagana xabsi la geliyey waxyaabaha dhaca intaasay ahayn garoonka markaad ka soo baxdeen halkee baa laydin geeyey adinka iyo xasan daahir aweys eeboorka markaan ka baxna dadku ma yaran ilaa afartamey ayay ahaayeen waxay tageen xarunta nabad sugidda xarunta nabad sugidda markay tageen waxay yidhahan dadka inaan kala socna ayaan rabnaa saraakiishii nabad sugidda ka socoto arrintaas ay soo jeediyeen kadibna raggii odayaasha ahaayee ninkan markii hore keenay ee damaanadooda uu ku yimid ee u sheegay in meel fiican la deji doono oo cidna aysan hadda gacanta loo geli doonin iyo saraakiishii dhex maray waxaana la isku fahmi waayey arrintaas oo waxay yidhahdeen annagu inaan idin xernimo doonayno laakiin raggan ayaan rabnaa inaad meeshaan uga tagtiin odayaashiina iyo raggii kaleo mas-uulka ka ahaana waxay yidhaahdeen na waxaan doonaynaa inaan halkan kula nagaano nimankan kadibna ciidamadan ayaaba soo galaba ciidamadaas ayaa xoog u adeegsada dadka dhibaato aad u fara badana dadku meesha lagu gaarsiiyey kadibna iyadoo dhaawacyo fara badan dadka ay ku yaalaan ayaa xabsiga la wada dhigay intooda badan waa gartay qaybo kamida odayaashii xildhibaanada aan banaanka ku haray kadibna dadka qaybo kamid ayaa la soo daayey markan ugu dambeydana xabsiga ilaa iyo ku ilaatan qof ayaa ku jirtay oo nabad sugidda u xirneed ciidamadan soo galay waa ciidamada gaarka ee nabad sugidda sida gaarka u tababaran maxoog bay adeegsadeen maxaa ka dhacay meesha bal sawirga si hub waa jira la ridayo laakiin dadka uun laguma ridaynina waxaan dareema in uun lagu argagax gelinayay laakiin awood kale ayaa la isticmaalaya feer kamid ahaa ula kamid ahaayeen suntan tiir gaaska uu kamid ahaa dhagxaan ayaa sidoo kale jirtay waxyaabahaas waxyaabaa dadka uun dhaawaca gaarsiiyay ayay kamid ahaayeen marka qaybahaas uun waxyaaba iskugu jira ayaa uun meesha ka dhacay laakiin ma jirin rasaas nool oo dadka lagu riday rasaasta waa la ridaya laakiin kor ayaa loo ridayay taasoon isleenaha ayaga uun malaha waxay ula jeedeen in dadkan uun lagu argagax geliyo waa gartay dowladdu marka ma heshiis qoraal ah oo cad bay bixisay sheekh xasan haddii uu yimaado muqdisho in maaragtay sida aad sheegtay maamuus gaara la siinayo wax qoraala ma jiran laakiin nimankii odayaasha ahaye la kulmay intii aysan meeshan ka tegin way isarkeen madaxda dowladda waana lagu ballama ninkan odaga in loo tago lasoo qanciyo wax kastao ku qanca lagu soo qanciyo inta markuu yimaadaan loo damaanad qaado wax dhibaataa loo geysanayo inaysan jirin brocess ayuu ku jira ay sheegeen brocesskaasna marka u dhamaado kadib ayay arrintiisu iska dhammaan doontaa inta ka horeydana meeshaan inuu yimaado meel la dejiyo uu ku karaamaysan yahay cidna inuusan xabsi ugu jirin nin odayahoo lasoo dhaweynayay inuu yahay qaabka marka wuxuu dhexeen taas qoraal heshiisa muusan jirin laakiin markii odaya ay la hadlayeen madaxda dowladda yay la hadleen isku fahmeen intaas ayay ahayn yay la hadleen madaxda ay la hadleen ee hadalkaas siiye ballanqaadkaa kuwee bay ahayn waa way is arkeen waa la soconay arrinta uun madaxweynaha way is arkeen iyo wasiirada oo hadda qaar nooyin ay kamid ahaayeen iyo taliyaha dhammaantood dadkii is arkeen ayay ahaayeen intii xagga ay jireenna waa lasoo xariirayeen waxayna halkaas ay wax mamarayaan qaabkaas ayaa heshiiskana uu ku gabagaboobay xilligaas ayaan soo baxaynaa shuruudahan kusoo baxayna waa saas waxaasoo dhan xogogaal ayay u ahaayeen waana saacad saacad ayaa loo wada xiriiraya laakiin uun isbedelka rasmiga nimankan ay kusoo baraarugeen wuxuu yimid markii uun garoonka muqdisho laga soo dhegay idinku maxaa doonaysaan marka haddaad diid xildhibaanadii iyo odayaasha soo dhaweysha xasan ilaa anagu xildhibaano ayaan nahay xildhibaano qaran ayaan nahay ujeedadu ma ahan oo anagu ma lihin sheikhaan difaacayna midiyaan u wadanaa meeshaan uun waxaa ka dhacay waxay tahay dad odayaala oo la adeejiyey oo deegaan loo diray shaqo soo qabtay ballan lala galay haddana ballantii looga baxay markii arrintii sidii ayagu ay rabeen ama ay kula ballameen xukuumadda ay suuragal noqon weydana awood loo adeegsaday qaarkood dhaawac yihiin dhibaataysan yihiin waxaana xanuujinaya waa taas taas ayaan leenahay mas-uuliyad awoodda loo adeegsaday iyo qaabka loola dhaqmay dadkaas odayaasha cuqaasha saraakiisha culummada ah qaab sax muusan ahayn waa garta inuu laakiin gacanta dowladda ku jiro sheekh xasan waxaad ka qabtaan miyaa jirta idinka gacanta dawladda dawladdu dalka dawlad ayaa u ah xasana dadka uun dawladdaas ummadda soomaaliyeed ee dawladda mas-uulka ta ayuu kamid yahay markii hore way fiicneed in dadkan odayaashaana markii la dirayo loo sheego la yihahdo qaabka annaga aan rabno waa saas isagana haddii hadde dawladdaas uu qayb ka noqonayo iyo hadduu isku soo dhiibayo in loo sheego la yihahdo qaabkaas ayaa lagula tacaamuli doonaa wixii saxda ahay un lagu ballamay inay meel maraan ayaa mar walba muhiim aheyd laakiin dawladda dalka ayaa dawlad ka waana dawladda sharciga ah ee jirta annaguna ayada ayaan ka tirsana institutionada dawladda jira ayaan qayb ka nahay wixii sharciga waafaqsanaan difaacayna waxaan sharciga waafaqsanayn haddana xildhibaanaan naho ilaalinta dastuurka iyo difaacidda qarankan soomaaliyeed waajib ayaa naga saaran taasna waan ku taagannaha insha allah xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid ahaa xildhibaanadii muqdisho kusoo dhoweeyey sheekh xasan daahir awoos markii loosoo laga soo duuliyey magaalada cadaado ayuu ahaa xalay isagoo ku sugan xarunta nabad sugidda ayuu khadka telefoonka haaruun ugu warramayey dhegaystayaal waxaa naga xusuusina in dowladda oo aynu xiriir la sameynay ay sheegtay inaysan wakhtigan ka jawaabeen eedeymahaasi